rabnaa horta ramadaan goorkii la dile nin oo hadda uu sheegi karo maleh waayo wuu dhunsanaa saddex beri ama laba beri ayaa la raadinaya hooskay weydiinayeen meeshuu joogo ayay weydiinayeen wuxuu markaas wuxuu ku maqnaa taxila buu ahaan jiray adiga sagaal sac habeennimo ayaa waxaa waaye guriguu kusoo laaban waaye maalintii ama subaxdii waa la weydiiyey waa la raadiyey waa la raadiyey meel laga arkay male maalintii labaad adiga galabtii oo kale familiga waxay sameeyeen askarta ay u sheegeen ribood bay ka sameeyeen marka yaa la deganaa guriga isaga oo waayey oo sheegay inuu maqan yahay horta wuxuu la degnaa waqtigaas walaashiis baa la degnaa in cadeer bay yihiin maalin ama waagii uu dhumay wuxuu maalintaas ula seex oo uu la joogi jiray walaalkiisa ilma adeeray yihiin bay la jooga markaas waa gartay kabacdi maxaa dhacay sidee loo helay meydkiisa
meydkiisa horta asoo meyd ah lama helin asoo sakraad ah ayay heleen sakraadnimadii markay heleen waxay ku heleen familiga ayaa ribood geeyey booliiska qof baa naga dhunsan magaciisa iyo waxaas beegsiiyeen askartii kadib waxay leeyiin ninkan aad raadinaysiin isbitaalkuu joogaa marka qoyskiisu waxdi ayay arkeen inuu asiga isbitaal joogay bay ugu tageen askartana geeyeen isbitaalka qofkaan ma qofkiina mi ahaa waa qofkaan raadinayna laakiin dadka markay wejigiis arkeen horta way garan waayeen waayo seexun baa loo garaacay wejiga hata aniga mastirkeyga aan tagay isbitaalka wejigiisa waan arg waan garan waayay laakiin qoyska ayaa calaamad u qabeen marka lugta calaamad asigoo leeyahay baa jira marka lugtay fiireen haydhan ninkii waa ninkaan waa ninkii walaalkeen ah marka say wax u dhaceen oo uu ku dhintay ana horta qof oo hadda sheegi karo male dadka ay si uu ku dhinto sheegi karaan oo keli ama si loo garaa ay sheegi karaan waa dadka oo dhibaatada u geysteen waaye laakiin si oo askarta riboodkiisa oo bulshada soomaalida iyo qoyska lala qeybsada waxaa la yidhi iyaalka afar iyaal oo oo maraykan ah u dhasheen maraykanka ayay meel geeyeen boob bay ka sameyn rabeen ama lacagtiisa ka dha'i rabeen markay dhaceenna kadibna way garaaceen markay garaaceen haddana gurigooda ay aadeen ay ku laabteen markay ku laabteen kadib haddana mid ka mid ah ama iyaalka haddana u laabteen inuu inuu dhintay jugti u geeyeen inuu ku dhintay ay soo xaqiijiyeen soo sakaraadba ugu tageen way soo dhammaystireen laakiin isbitaalka marka la keenayo qof dhintay inuu yahay nanooma nalooma sheegin waxaa nalaleehay ninkaan wuu nool yahay laakiin sakaraadkiisa sakaraad xun waayaa nalilahay laakiin kuwa dileen waxay u haasteen in nin dhintay oo kale waa gartay marka ma waxay ku dhex dileen tagsigiisa mise banaanka banaankay ku dileen banaanka tagsiga waa lasoo baxeen banaankay ku dileen kadibna baabuurkiisa ay ka qaateen marka ma la gartay cidda waxan ka dambeysay oo ma la qabtay waa la qabtay afar iyo afar dhalinyaro oo u dhasheen maraykanka sida haddaan kugu sheega oo kale waaye afar dhalinyaro maraykan u dhasheen waaye waa la qabtay kuligooda ki ugu dambeeyay waxaa lagu qabtay magaalo la yidhaahdo magaalada oo gobolka ohio ka mid ah laakiin dares lanahay dares la yahay pennsylvania ama pittsburg oo dares la yahay bay ka qabteen oo ohio ah waa gartay marka ramadaan maxaad nooga sheegi kartaa bal isaga goortuu waddanka yimid iyo shaksiyadiisa waxaad ka taqaanid
horta ramadaan waa qof oo oo masaakiin oo sharaf leh buu ahaan jire maraykankana wuxuu soo galay labadii kun iyo afartii waa waagii oo jariir soomaali jariir oo laga soo rarayay oo qaxootiga kaakuma dadkaas buu ku jira waa qof oo diinta islaamka labiskiisa oo sidii muslim ahaana weligiis u labisan jiray waa oona weligiisa ciyaalka yarna inuu waxbaro oo niidiisa ku jira oona sameyn jira waay weligiisana xanaag iyo oo ama kale hataa haddii qofku uu uu wax xun uu ku sheego asiguu la qosli jira le saasa nin uu ahaayo qofku dadka hadalkiisa hadalka oo dadka hadal ku kuma darsan garnin social oo oo hadal badan ma asaan ahaan jirin maxay u dileen baa loo malaynayaa dadkani horta n soomaali ahaan markaan ka hadlo naftayda iyo dadka u badan iyo xataa hooskii asiga la dhashay oo walaalo isku dhow ee ilma adeera yihiin oo waxay u haastaan anigana ka mid ah waxaan u haastaa horta kuwa dileen waa midow asigana midow waaye laakiin haddaad fiirisid ninkan waa nin oo labisanayo waaye sida muslimiintu u labistaan ayuu labistaa hadalkiisana accent buu leeyahay markuu luuqada ingiriisku ka hadlayo qof walba oo soomaaliya ama africa ka imaaday accent buu leeyahay hadduu ahaan jira lacag lena c ama waan ku dilaynaa horta ramadaan ma aha nin oo oo diidaayo ma aha haddaad fiirisid babaawulka way ka saareen asiga xutna kuma dilin qori habad kuma dilin waa garaa-itaan unbaa u sameeyay marka haddaad fiirisid horta nin oo dhaawac dad u geystay ma aha waa qof oo baawulkiisa ka deg la yiri wuu ka dege lacagtana si wuu siiye way dileen marka ani ahaanteyda dadka oo bulshada soomaalida waxay isku raacsan yihiin laazima waxaa loo dila diintiisa ama qof aan maraykan ku dhashinin oo kalaa loo dilay waayo laazima qofka markay gurigooda aadeen maxaa haddana ugu soo laabanaa haddana uu leeyahay ninkaas inuu dhintay inaan soo hubsado waay marka taas horta shaki aan leenahay laakiin ilaahay a og waxaa dhace qof hadda sheegi karo dhexdooda waxa ay dhex mareen lama sheegi karo laakiin haddaan fiirino hadalka si ay u dileen horta dad oo nacitaan u qabeen waayo nacabitaan waa ku jira meesha waayo aksentigiisa iyo diintiisa waxay noqotoba wax asiga loo nacaya baa loo dila wax kalena ma noqonayo labiskiisa iyo si u hadle accentiga oo luuqada ingiriiska ay ogaadeen ninkan nin oo maraykanka u dhashay ma aha ama nin oo muslim waaye labada shay mid ka mid bay u dileen si aan u arkayo aniga nafteeda ay dadka badanaana saas bay ka shaki qabaan